بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى ورهجة القلب ضجت في مجاريها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aadnoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maraykanka iyo iiraan oo idimo iswadaarsaday kadib xabad joojintii lixdanka maalin ee lagu dhawaaqay toddobaadkii lasoo dhaafay arrimaha nukliyeerka iyo marinka hormuus oo weli ka mid ah qodobada laysku mari la'yahay iyo xaaladda lubnaan oo faraha ka sii baxaysa taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka ingiriiska oo sheegay in ruushku uu ku guuldaraysan lahaa dagaalka yukrein shiinaha la'aantiisa maalqabeennada maraykanka u qalab qaadanaya dhanka dibadda kadib siyaasadaha dhaqaale oo ula yimid donald trump isbahaysi u muuqeed midka nato oo laga dhisayo qaaradda aasiya iyo shiinaha oo digniin ka soo saaray qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii siddeed iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun wa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
ورهجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha dulxaj sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dowladda iiraan ayaa maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ku eedeysay inay jebiyeen heshiiskii xabad joojinta ee gobolka kadib weeraro ciidamada maraykanka ay ku qaadeen goobo ku yaala iiraan iyo duqeymo cusub oo maamulka yuhuudda uu ka fuliyey lubnaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ismaaciil baqaa'i ayaana sheegay in dahraan aysan ka laaban doonin tallaabo kasta oo ay ku difaacayso ammaankeeda iyo kan gobolka baqaa'i ayaa sheegay in xabad joojinta lubnaan ay qayb muhiim ah ka tahay xasiloonnida guud ee gobolka isagoo maamulka yuhuudda ku eedeeyey inuu doonayo inuu burburiyo dadaalada diblomaasiyadeed ee socda wuxuu intaa ku daray in maraykanka door muuqda uu ku leeyahay colaadaha ka socda lubnaan iyo taageerada joogtada ah ee uu siiyo talabiib mas-uulkan iiraaniga ah ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu si dhow ula socdo xaaladda islamarkaana uu qaadi doono tallaabooyin dheeraad ah haddii weerarada iyo joobinta xabad joojinta ay sii socdaan dahraanna waxa ay sheegtay inay garab istaagayso lubnaan iyo garabkeeda halkaas ka dagaalama ee isugu yaray xisbullah hadalladan ayaa ku soo beegmaya xili ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu uu amar ku bixiyey duqeymo lagu qaado koonfurta bayruud halka ciidanka maraykanka ay sheegeen inay beegsadeen nidaamyo difaaca ay iiraan leedahay kadib markii diyaarad maraykanka uu leeyahay lagu soo riday badda iiraan waxa ay sheegtay inay sii socdaan wadaxaajoodyada aan tooska ahayn ay la leedahay maraykanka in heshiis la gaaran ay ku xiran tahay in shuruudo cusub aan miiska lasoo saarin iiraanna waxa ay xustay in mudnaanta hadda la siinayo joojinta dagaalka halkii laga heshiin lahaa barnaamijkeeda nukliyeerka xukuumadda iiraan waxay sidoo kale sheegtay in qaadista cunaqabateynta iyo xayiraadda hadda ee saaran dekedaha dalkaasi ay qayb ka tahay qodobada muhiimka ah ee laga wada hadlayo waxayna bogaadisay doorka dowladda qatar ay ku leedahay dhexdhexaadinta iyo dadaalada lagu doonayo in heshiis lagu gaaro arrinka marimbiyoodka hormus xukuumadda dahraan waxa ay sheegtay inay xaq u leedahay inay dejiso nidaamyo cusub oo lagu maamulayo amniga marimbiyoodka iyadoo intaa ku dartay in dal shisheeye uusan faragelin ku samayn karin isticmaalka marimbiyoodkaasi dhanka kale maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa dhankiisa waxa uu sii kordhiyey duqeymaha uu ka geysanayo waddanka lubnaan iyadoo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu xalay amar uu ku bixiyey in duqeymo xooggan lagu burburiyo xaafado iyo goobo ku yaala dacalka koonfureed ee magaalada bayruud dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka ayaa sheegay in dadaal uu ku bixinayo sidii xabad joojin ay uga dhici lahayd waddanka lubnaan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaana waxaan la aqbali karin ku tilmaamay xiisadaha ka sii daraya ee dalkaasi ka jira waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa maxaa ka jira in ruushka uu ku guuldaraysan lahaa dagaalka yukrain shiinaha la'aantii richard more oo ah madaxii hore ee hay-adda sirdoonka ingiriiska ee dibadda m i cis ayaa waraysi uu siiyey wargeeska wall street journal waxa uu ku sheegay in ruushku aanu awood u lahaan lahayn in dagaalka yukrain uu sii wado shiinaha la'aantiis isagoona yidhi shiinaha la'aantiis ruushku kumaana guulaysan lahayn dagaalka yukrain hadalkaas waxa uu dib u soo nooleeyaa iyo warbixintu tidhi dood muddo socotay oo ku saabsan heerka uu gaarsiisan yahay taageerada beijin ay siisa moscow iyo doorka shiinaha uu ku leeyahay sii socoshada dagaalka yukrain marka laga hadlayo taageerada dibadda ruushka uu ka helo waxa dad badan ay durbadiiba soo xusuusanayaan diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee iiraan dhankeeda ay ka hesha moscow iyo ciidamada kuuriyada waqooyi ee barbar taagan askarta ruushka hase yeeshee khubaro badan oo reer galbeed ah ayaa aaminsan in taageerada ugu muhiimsan ruushka uu ka hela dhanka shiinaha maanta waxa uu shiinuhu door weyn ku leeyahay silsiladaha waxsoo saarka caalamka gaar ahaan qaybaha muhiimka u ah warshadaha militari ee casriga ah waxaana ka mid ah kiimikooyinka macdanta istaraatiijiga ah qalabka elektroniga ah iyo waxyaabaha kale ee loo isticmaalo samaynta gantaalada madaaficda iyo diyaaradaha aan duulyaha lahayn qaybo badan oo ka mid ah agabkaas waxay si toos ah ama si dadbanba u gaaraan gudaha waddanka ruushka taasoo moscow u sahlaysa in dagaalka ay halkiisa ka sii waddo ayna kiyef ku fogaato guul ay ka gaarta moscow sidaasi darteed ayay falanqayaal badan waxay rumaysan yihiin ayuu wargeesku yidhi in awoodda ruushka uu dagaalka ku sii wado ay tahay mid ku taagan shiinaha su-aasha ugu weyn ee warbixintu ay soo bandhigaysaa ayaana ah sababta shiinaha uu u sii wado taageerada uu siinayo ruushka arrinta kuma koobna ayuu wargeesku yidhi rabitaanka madaxweynaha shiinaha shinjimpin ee ah in valadimir putin uu ku guulaysto dagaalkan balse beijin waxay dagaalkan ka helaysaa faa'iidooyin istaraatiiji ah oo aad u ballaaran sida dhinaca siyaasadda iyo amniga waxayna warbixintu tidhi iyadoo aanan ciidamo badan loo dirin goobaha dagaalka beijin waxay si dhow ula socotaa waqti xaadirkan horumarka dagaalka iyo isbedelada ka dhacaya furimaha kala duwan waxayna fursad u heshay in ay barato qaabka ay u shaqeeyaan hubka reer galbeedka ay ugu deeqayaan yukrain iyo xeeladaha nato marka laga hadlayo istaraatiijiyadaha dagaal ee valadimir zelenski uu ka helayo dhanka gaashaanbuurtan wuxuuna wargeesku yidhi shiinaha dhan isagoo ka caawinaya moscow waxa uu dhanka kale helayaa xogo fara badan oo ku saabsan hubka galbeedka iyo siyaasadaha kala duwan ee ay ku dhaqmaan isbahaysiyada milatari dagaalka yukrain waxa uu shiinuhu u noqday ayay warbixintu tidhi goob uu ku ururiyo xog iyo waaye aragnimo milatari wuxuuna si gaar ah shiinuhu isha ugu hayaa gantaalada reer galbeedka iyo qaabka ay u shaqeeyaan khubaro fara badan ayaa marar kala duwan waxay sheegeen ayuu wall street journal yidhi in cilmi baarayaal iyo khubaro shiinees ah ay si dhow ula socdaan xogaha ka soo baxaya jiidaha hore ee dagaalka yukrain ujeeddaduna waa in la helo casharo milatari oo qiimo gaar ah ku fadhiya kuwaas oo aanan si fudud looga heli karin tababarada iyo tijaabooyinka caadiga ah dhanka kale shiinaha waxa uu u arkaa in ruushka uu garab istaago faa'iido kale oo istaraatiiji ah dhanka kale waxay warbixintu tiri shiinuhu waxa uu ka faa'iidaysanayaa ku mashquulka ay ruushka maraykanka iyo reer yurub intooda kale ay ku mashquulsan yihiin xaaladaha milatari biijinna waxay haysataa fursad ay ku sii xoojin karto dhaqaalaha tiknolojiyadda iyo awoodda ciidan dhanna waxay saaxiib isaga dhigaysaa ruushka dhanka kalena waxay geeddi-socod xooggan u gelaysaa sidii ay ku horumarin lahayd jawaanibtan kala duwan sidaasi daraaddeed ayay gunaanadkii warbixinta wargeeska waxay tidhi marka la eego aragtida shiinaha dagaalka yukrain ma ahan oo keliya iska horimaad u dhexeeya moscow iyo kiyef balse waxa uu sidoo kale noqday fursad ay beijin ku heli karto khibrad iyo faa'iidooyin istaraatiiji ah iyadoo aanan marnaba si toos ah ugu lug yeelan xaaladdan taagan haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa hantiilayaasha maraykanka oo u qalab qaadanaya dhanka dibadda iyo siyaasadda trump oo curyaamin dhaqaalo wadda sida uu baahiyey wargeeska new york times waxaa soo baxaya calaamado muujinaya in qaar ka mid ah dadka ugu hantida badan maraykanka ay bilaabeen in hantidooda ay u daabulaan dhanka dibadda iyagoo ka walaacsan xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaalaha waddanka halka uu ku sii hoobinayo madaxweynaha maraykanka donald trump dadkaasi waxaa ka mid ah peter thayle oo qayb ka ah boqolka bilyaneer ee ugu caansan dunida waana aasaasaha shirkadda lacagaha kala gudbisa ee bible islamarkaana maalgeliya shirkado badan oo tiknolojiyadeed kuwaas oo door weyn ku leh dhaqaalaha casrigan sida warbixinta wargeeska ay sheegaysa peter waxa uu si qarsoodi ah qayb ka mid ah hantidiisa ugu wareejiyey dalka argentiin tallaabadan ayaanan si rasmi ah loo shaacin balse waxay warbixintan tilmaantay in qorshahan uu qayb ka yahay mid ay hantiilayaasha maraykanka hantidooda kaga fogeynayaan gudaha waddankooda waxay warbixintu intaasi ku daraysaa in peter thayle uu hanti badan ka iibsaday magaalada bonis aires oo ah caasimadda argentiin waxaana intaasi sii dheer in xiriir dhow uu la yeeshay madaxweynaha waddankaas sida ay sheegayaan dad ku dhow ninkan argentiin inta badan waxay bilyaneerada maraykanka ka arkaan laba faa'iido oo muhiim ah waa midda koowaade in siyaasadaha iyo aragtiyada dhaqaale ee dalkaas ay si aad ah ugu dhow yihiin fikradaha iyo damacyada ka dhex guuxaya bilyaneerada maraykanka tan labaad ayaa ah in ay u arkaan meelkeed hanti laga samayn karo haddii xaaladda dhaqaale ee maraykanka isbeddelkan ay ku sii socoto warbixinta new york times waxay sidoo kale xustay in ninkan uu si aad ah walaac uga qabo dhowr arrimood oo la xidhiira mustaqbalka maraykanka waxaana ka mid ah canshuuraha sarowkaca ku socda ee gobolka california iyo in tallaabooyinkaas ay saameyn ku yeeshaan tiknolojiyadda casriga ee maalinba maalinka ka dambeysa horumarintu ay ku sii socoto sidoo kale waxay warbixintu leedahay marka laga soo taga ninkan waxay argentiin noqotay meel si gaar ah u soo jiidata bilyaneerada maraykanka dalkaasi waxauu juqraafi ahaan ka fog yahay inta badan xasaradaha waaweyn ee dunida taasoo inta badan ay maalqabeennadu u arkaan fursad iyo faa'iide istaraatiiji ah oo ay ku horumarin karaan hantidooda waxyaabaha sidoo kale hantiilayaasha maraykanka ku riixaya dalkan waxaa ka mid ah in madaxweynaha waddankaas uu caan ku yahay siyaasadda taageerta xorriyadda dhaqaalaha midaas oo in muddo ahba laga weysanaa gudaha waddanka maraykanka gunaanadkii tallaabada uu qaaday peter thayle waxay fariin boqolitaan ah u diraysaa bilyaneerada kale ee maraykanka maadaama waqti xaadirkan ay doonayaan in ay helaan waddo ka duwan middan oo hantidooda ay ugu badbaadi karto islamarkaana kobac sannadla ah ay ku samayn karaan haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa isbahaysi u muuqaal eeg naatooda yurub oo laga dhisaya aasiya iyo shiinaha oo taasi ka digaya waxaa si aad ah looga digayaa in gobolka aasiya iyo badweynta basifig ay ka socdaan olole la doonaya in lagu dhiso nidaam amni oo cusub kaasoo si aad ah u shabahaa naatooda yurub waxaana biijin digniino culus ka soo saaraysaa tallaabadaasi wargeeska global times ayaa sheegay in booqashadii madaxweynaha filibiin uu ku tegay mar dhoweyd dalka jabaan ay keentay in tookiya ay xoojiso xiriirka dalkan ay la leedahay iyadoona cilaaqaadkii u dallacsiisay iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran middan ayaana ah tallaabadii ugu horreysay ee shaki gelisay biijin waxayna labada dhinac wakhti xaadirkan isku raaceen in ay ballaariyaan iskaashiga amni iyo qaar ka mid ah isdhaafisiyada xogaha milatari iyo xoojinta gudbinta qalabka difaaca qobarada shiinaha waxay aaminsan yihiin in jabaan ay doonaysay in si tartiib tartiib ah ay uga baxdo xayiraadaha milatari islamarkaana ay soo celiso awooddeedii la burburiyey dagaalkii labaad ee adduunka halka filibiinna ay taageero dibadeed u raadinayso murannada ka taagan badda koonfurta shiinaha sidoo kale cilmi baarayaasha ugu cadcad ee shiinaha ayaa tibaaxay in iskaashiga la xoojiyey ee u dhexeeya filibiin iyo jabaan uusan keliya ahayn iskaashi labageesooda balse waxa uu ka tarjamayaa ayuu yidhi qorshe siyaasadeed oo ballaaran oo la doonaya in lagu xoojiyo waxaa loogu yeero iska difaacidda halista shiinaha arrintaas oo kor u qaadi karta xiisadda gobolka dhanka kale shiinaha ayaa si aad ah uga walacsan doorka sii kordhaya ee isbahaysiga loo yaqaano kuwait ee ay ku midaysan yihiin maraykanka jabaan hindiya iyo australia sida ay qabaansa falanqayaasha shiinaha kooxdaas waxay kordhinayaan wada shaqaynta milatari midda sirdoon iyo kormeerka badda gaar ahaan badda koonfurta shiinaha biijiinna waxay ku eedeysay dalalkan in ay abuureen jawi ku dhisan cabsi iyo cadaadis siyaasadeed oo ka dhan ah shiinaha taasoo halis gelin karta xasiloonnida gobolka ayay yidhaahdeen waxaa sidoo kale ay ka digaysaa dowladdan in tallaabooyinkaas ay sare u qaadi karaan khataraha iskudhacyo milatari iyo carqaladaynta ganacsiga caalamiga ah saraakiisha difaaca shiinaha ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay jabaan iyagoona ku eedeeyey in si weyn ay u kordhisay miisaaniyaddeeda milatari horumarisay awoodaha weerar ay ku fulin kartay iyo dhoofinta hubka waxay sidoo kale sheegeen in tookiya ay waddo qorshe ay ku ballaarinayso awooddeeda milatari islamarkaana ay ku soo celinayso imbaraadoriyaddeedii la burburiyey dagaalkii labaad ee adduunka gunaanadkii waxay warbixintu tidhi inkastoo aanan wakhti xaadirkan si rasmi ah loogu dhawaaqin isbahaysi la mid ah midka naatoda yurub oo ka howlgeli doona aasiya haddana waxa uu shiinuhu rumaysan yahay isku soo dhowaashiyaha ay dalalka aasiya samaynayaan iyagoo taageero ka helaya galbeedka ay tahay mid si cad u muujinaysa doonitaanka ah in la yegleelo isbahaysi amni siyaasadeed oo isku duuban kaasoo ka dhan ah xukuumadda beijing guud ahaana dhegaystayaal waa inagayntaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan
wahagaag iminkana waxaad kusoo dhawaataan xalqada siddeed iyo tobanaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun wa cibar iyo walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسفر
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaen u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almujaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudbo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله مريامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
mid ka mid ah qabaa'ilkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam kula kulmay magaalada maka intii lagu guda jiray mawaasimta xajka waa qabiilka dega magaalada xilligaas la odhan jiray yatrib balse markii dambe noqotay almadiinatulmunawara mar kasta uu nebigu maqlo inuu maka yimid qof maamuus iyo sharaf ku dhexlay carabta wuxuu ahaa mid la kulma iskuna daya inuu ku qanciyo qaadashada diinta islaamka uuna difaaciyo teed u noqdo towxiidka dadkii yimid magaalada maka wakhtiyadaas waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo suweyd ibnu saamit kaasoo ka soo tegay magaalada madiina waxaana ninkan ay tolkiisa ugu yeeri jireen alkaamil sababo la xidhiira caqliga iyo xikmadda uu allah ku mannaystay rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa la kulmay ninkan waxaana uu u bandhigay islaamnimada aad ayuuna ula dhacay qur'aanka iyo khayrka ka baxayay afka nebiga salallaahu calayhi wasallam wuxuuna u qiray in hadalkiisu wanaagsan yahay wuxuu ku laabtay magaalada madiina halkaas oo markii dambe ay ku dileen reer khasraj rag ka mid a tolkiisa ayaana sheegi jiray in sababta loo dilay ay ahayd oo keliya inuu islaamay laakiin lama hayo cadaymo muujinaya in tolkiisa uu ugu yeeray diinta islaamka waxaa xiga in maka uu soo gaaray nin lagu magacaabo abulxaysar ibnu raafic oo ay la socdeen dhallinyaro ka soo jeeda reer bani cabdilashal oo ka mid ahaa iyaas ibnu mucaad iyagoo quraysh ka raadinaya inay gaashaan buursi la samaysato reerkooda rasuulka salallaahu calayhi wasallam oo maqlay arrinkan ayaa la kulmay raggan wuxuuna u sheegay inuu u hayo wax ka wanaagsan hadafka ay u yimaadeen markaas buu u sheegay inuu yahay nebi iyo rasuul uu allaah soo diray isagoo ku dul akhriya qur'aanka kariimka iyaas ibnu mucaad oo ahaa wiil dhallinyaro ah ayaa la dhacay warka nebiga salallaahu calayhi wasallam wuxuuna tibaaxay inuu waxa uu sheegayo suubanaha uu yahay arrin wanaagsan oo ka fiican ujeedka ay u yimaadeen markaas baa waxaa haruufay abulxaysar dib ayayna ugu laabteen magaalada madiina iyaas ibnu mucaad ayaa muddo kadib geeriyooday waxaana raggii goobjoogga ahaa geeridiisa ay tilmaameen inuu ku dhintay towxiidka isagoo weliba takbiirsanaya allaahna u tasbiixsanaya kamana shakin jirin inuu dhintay isagoo muslim ah jaabir ibnu cabdilaahi al ansaari wuxuu leeyahay rasuulka salallaahu calayhi wasallam wuxuu maka joogay toban sano wuxuu dadka u raaci jiray guryahooda ku yaalla suuqyada cukaad iyo majanna wuxuuna ku dhihi jiray iyaa i ammaan gelinaya si aan risaalada rabbigay dadka u gaarsiiyo isaguna u ballanqaadaa janno ninka ka yimaada yaman iyo qabiilka mudar waxaa la dhihi jiray iska ilaali wiilka qureysheed oo yuusan ku duubsan oo kaa fidnayn diintaada sidaas ayuu rasuulka salallaahu calayhi wasallam u dhex mari jiray ragga iyaguna farta ayay ku fiiqi jireen ilaa uu allaah innaga naga soo safriyey yatrib markaas baan magan gelinnay oo rumaynay midkeen wuxuu ugu tegi jiray maka halkaas ayuu ku soo islaami jiray qur'aankana loogu soo akhrin jiray markaas buu ehelkiisa ku soo laabanayay sidaas ayayna ku islaami jireen dadka waxay arrintu markii dambe gaartay in guri walba oo ka mid ah guryihii ansaar uu islaamku galo lagana helo dad islaamnimadooda muujinaya bilowgii wanaagga badnaa iyo kulankii midho dhalka ahaa wuxuu noqday shir ay yeesheen rasuulka salallaahu calayhi wasallam iyo wafdi ka soo jeeda reer khasraj kaasoo ka dhacay buurta minaa isbarasho kadib wuxuu rasuulka salallaahu calayhi wasallam uu wafdiga u bandhigay islaamnimada isagoo u sheegay inuu yahay nebi uu allaah soo diray markii uu dhagahooda gaaray warka nebiga ayayna isku yidhaahdeen wallaahi waa nebigii ee yahuud noogu goodin jirtay eeyaysan nooga hormarin sidaasi ayay ku qaateen dacwadii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam oo ay ku islaameen waxayna u sheegeen inay ka soo tageen tol dhexdiisa dagaalamaya isaguna ay dhici karto inuu sabab u noqdo heshiiskooda sidaas darteed ay ku laabanayaan madiina si ay dadkooda u gaarsiiyaan diinta islaamka wafdigaas reer khasraj ee islaamay waxay ahaayeen lix saxaabi oo kale ah abuu umaama ascad ibnu zuraarah coof ibnulxaarid raafic ibnu maalik qutba ibnu caamir cuqba ibnu caamir iyo jaabir ibnu cabdilaahi ibnu ri'aab haddaba maxay ahayd tallaabooyinkii ay qaadeen markii ay ku laabteen magaalada madiina maxayse kula soo noqdeen rasuulka hal sano kadib waxaan su'aashan hor dhignay asheekh abuusaciid azzaylaci magaalada madiin markay soo galeen dadkooday la kulmeen rasuulka ayay u sheegeen islaamkaay dadku ugu yeereen ilaa magaalada madiine dhexdeeda islaamkii uu ku faafay xaafad ma jirto xaafadihii reer ansaareed ka mid ah ilaa nebilaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam waa lagu xusay ee sanad markay ka soo wareegatay ilaahay subxaanahu watacaala khayr fara badan ayuu xaqiijiyey sanadkii kale ku xiigay lixdan qof iyo dad kaleeto oo markaas oo dhowr qof ah ayaa soo baxay toban qof oo reer khasraj ah iyo labo qof oo reer aws ah ayaa nebilaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam la kulmay baycadii baycatulcaqabati aluulaa ayay la galeen oo kadibna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markay baxayeen ayuu wuxuu ku daray muscab ibnu cumayr radia allahu tacaala canhu muscabna wuu baxay saxaabigii ascad ibnu zuraara ayuu ku degay dacwadii ay gudagaleen oo ficlan ilaahay subxaanahu watacaala guul fara badan iyo khayr fara badan ayuu ku xaqiijiyey maadaama usayd bnu xudayr iyo sacd ibnu mucaad ay soo islaameen ee sanad kama soo wareegeen markii uu soo laabanayay muscab ibnu cumayr isagoo bishaaro badan in reer magaala reer madiina ee khaasatan qoyskan reer bani cabdilashhal oo sacad ibni mucaad uu ka dhashay dhammaantooda wada islaameen oo khayr fara badan iyo wanaag fara badana ilaahay subxaana wa tacaala sababtoodii ku xaqiijiyey ee islaamnimada uu islaamay sacad ibnu mucaad iyo useyd ibnu xudeyr waxayna ku soo khulaaseeyaan islaamnimada useyd iyo sacad ascad ibnu zuraara oo uu ku soo degay muscab ibnu cumeyr magaalada madiina wuu kala garanayaa waa nin khasraji ah meesha la aadayo iyo dadka la beegsanayo isaga markaas uu soo xulaya wixii dadka loo sheegi lahaana caalimka waa muscab weeye xaafadan reer bani cabdilashal ay tageen iyagoo dacwadii ku wada ayaa waxaa loo sheegay sacad ibnu mucaad ayaa waxaa la yidhi xaafadii waxaa joogaa ninkii oo reer maka ahaa muscab iyo ninkii ascadaa jooga sacad markan wuxuu u diray useyd ibnu xudeyr uu yiri labadaas nin orod u tag ee canaano xaafadana ka saar waxaa soo baxay useyd ibnu xudeyr isigoo warankiisa wata ascad ibnu zuraara markuu arkay useyd uu soo socday ayuu wuxuu u sheegay muscabow ninkan soo socda waa nin miisaan leh haddii ilaahay xaqu waafajiyo khayr badan baa la rajaynaya ee markiina soo gaaro si daacadnimo ah dacwada ugu sheeg useyd ibnu xudeyr markuu soo gaaray ascad ibnu zuraara iyo muscab ayuu wuxuu yidhi war maxaad ka soo doonteen xaafaddeenna idinkoo dadkeena maangaabka maskaxda ka hadlay dumarkeena iyo caruurteenna haddii naftiini dan aad ka leedihiin xaafaddeenna ka fogaada muscab baa wuxuu ku yidhi hadal degan oo samaaxad ku dheexan wax yar ma fadhiisan karta aan kula hadle hadalkay haddii aad uu ku anfacan waad qaadan haddii kale waa iska dhaafaysa wuu aqbalay useyd muscab markan wuxuu u sharxay si kooban oo xikmad ku dheexan islaamka wuxuu yahay qur-aankana wuu ku dul akhriyey isla saacadda ayuu soo islaamay useyd ibnu xudeyr wuxuu yidhi waxaan idin soo dirayaa sacad ibnu mucaad oo iga weyn oo reerka odaygiisa ah kadibna sacad ayuu soo diray sacadna siday ku sameeyeen sacadna waa soo islaamay sacad kadib shir ayuu iclaamiyey reer bani cabdilashal dhammaantoodii waa la keenay markaase wuxuu ku yidhi aniga dhexdiin maxaan ka ahay waxay dhaheen waxaa tahay caalimkeena sayidkeena waa ninkii nooga caqlo wanaagsanaa wanaagga noo horkacayay wuxuu yidhi fa ina kalaama rijaalikum wa nisaa'ikum calaya xaraamun xataa tu'minuu billaahi wa rasuulih raggiina iyo dumarkiinaba hadalkooda waa iga xaaraam ilaa allah iyo rasuulkiisa aad ka rumaysaan markaasa maalinta saasuu dhahay waxaa la yidhi maa amsaa fii daari bani cabdilashhal rajulun walamra'atun ilaa musliman aw muslima galabtii ma gaarin qof ka mid a reerkaas ilaa waxuu galbaystay isagoo muslim uu yahay rag iyo dumarba ilaahay subxaanahu watacaala dacwadii sidaas ayugu faafiyey dadkaasna asalkoodii lixdii qof oo rasuulka la kulmay ayaana sabab u ahaa nacam
wixii ka dambeeyey beycadii koowaad ee alcaqaba wuxuu rasuulka salallaahu calayhi wasalam ihtimaam iyo dareen siiyey qadiyadda magaalada yadrib maadaama la helay buddhig asaas u noqon kara dowladda islaamiga ee la doonayo in dhidibada loo taago marka laga hadlayo asbaabaha ka qayb qaatay in dacwada islaamka ay si fudud ugu faafto magaalada madiina waxaa jira dhowr arrimood oo ay tahay in la xuso waa midda koowaade waa qalbi dabacsanaanta iyo damqashada uu allaah ku beeray qabiilkii deganaa madiina kuwaasoo asalkooda ka soo jeeda dalka yeman oo uu rasuulka ku tilmaamay in dadkoodu yihiin kuwo qalbi jalacsan arrinta kale ee ka qayb qaadatay in si fudud ay dacwada islaamka ugu faafto madiina waa iyadoo dagaaladii sokeeye ee ka dhici jiray magaaladaas ee u dhexeeya ows iyo khasraj oo walaalo ah ay ku go'een inta badan odayaashii waaweynaa iyo jilbaculistii isurtaagi lahaa dacwada sidaas darteed waxaa fatradan hoggaanka madiinahayay dhallinyaro u bisil qaadashada dacwada xaqa ah waana sidaasi mar weliba oo dhallinyarada ayaa ah kuwa xambaara risaalada xaqa ah waxaa sidoo kale asbaabaha ka mid ahaa derisnimadii ay la lahaayeen yahuudda ahlu kitaabka ah ee ku noolaa madiina tani waxay dhaxalsiisay inay haba yaraatee wax uun ka ogaadaan inuu jiro nebi soo bixi doona ka hor inta aan la gebagabayn dunida sidaasi darteed waa midda aan soo wada aragnay in dhallinyaradii lixda ahaa ee isku dhaarsadeen inaysan yahuud kaga hormarin islaamnimada baycadii koowaad ee alcaqaba waxyaabaha midhodhalka ahaa ee horseeday waxaa ka mid ahaa inuu rasuulka sala allaahu calayhi wasalam u diray madiina ergeygaar ah oo isaga matala kaasoo ahaa saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumeyr halyeygan ayaana dadaal aan kala har lahayn wuxuu geliyey dacwada iyo inuu reer madiino gaarsiiyo islaamnimada wuxuuna u gogol xaaray in madiine ay noqoto daar islaam iyo caasimadda dowlad islaami ah oo beddesha habsami socodkii dunida iyo jihadii qaldaneed ay ku sii socotay haddaba halkan waxaannu ka fahmaynaa muhiimadda ay dhallinyaradu u leeyihiin dacwada islaamka iyo in dhallinyaradu ay mar waliba yihiin shidaalka dhaqaajiya tareenka islaamka waana muhiim in jiilka maanta jooga qaato waajibka ka saaran la dagaalanka gumaystaha iyo soo celinta dowladda islaamka ee maqan دور الشباب في نشر الإسلام والدفاع عنه ودور ومعروف لقرنيو دلنيرذا في أي أمة من الأمم يجا أياءه العمود الفقري الذي يشكل عنصر الحركة والحيوية ويو دلنيرذا وحي هايين الطاقة ومركز وحصو صار له إي عطاء ومتجدد أه ومضنا هرمر مسامين ومضها كمدا غالبا إلا على أكتاف شبابها الواعي dhallinyaradeedii garbaheeda ayaa ummadda markaas kobaca ku samayn karta bulshada in la tawjiihiyo bulshada salaamadeeda iyo amnigeeda in la ilaaliyo doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin waa door iska muuqda waxaweye acdaawul islaam markay arkeen arrinkaasna waa tii ay ku dadaaleen dhallinyarada awooddoodii in la leexiyo maa kaana asxaabu nabiyi muxammadin ilaa shabaaban shaamikhi alafkaari man yajcalu aliimaana raa'idahu yafus bikaraamati addunya wa cuqba daari acdaawul islaam markay ogaadeen ahamiyadda shabaabka ay leeyihiin iyo dowrkoodii fii binaa'i alumma waxay u diyaariyeen tharwadaas inay kala daadiyaan oo ay baabi'iyaan dhallinyarada afkaartooda inay sumeeyaan cuquushooda inay leexiyaan oo markaas ay ku beeraan ruuxu almuyuucati waalkhalaaca oo si markaas awooddii iyo daaqada ay ku jirtay markaas ay u baabi'iyaan mithaal waxaan usoo qaadan karnaa dhallinyarada muslimiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan ku anfacay daaqadii iyo xayawiyadii ilaahay siiyey oo islaamku ugu faa'iideeyey muscab ibnu cumeyr radia allaahu tacaala canhu muscab ibnu cumeyr ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu cabdidaar ibnu qusay ibnu kilaab alcabdari asayid ashahiid asaabiq albadri alqurashi alcabdari musca bin cumeyr radia allahu tacaala canhu wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo dhallinyaradii maka ka mid ah wuxuu ahaa nin shaab ah oo aad u qurux badan hooyadiisii aabbihiisna aad ay u jecel yihiin hooyadiis waxay ahayd malii'atan kathiirata almaal mid xoolo badan leh waxay u xiri jirtay taksuuhu axsana maa yakuunu min athiyaabi wa araqa dharka ugu quruxd badan oo ugu jilacsan wa kaana acdara ahli makkata wuxuu ahaa reer maka ama dhallinyarada reer maka qofku u udgoon wuxuu soo xiran jiray dharka ugu wanaagsan markii uu soo gaartay muscab radia allahu tacaala canhu nebiyena moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa in ilaahay rasuul ka dhigay islaamka dadka ugu yeeraya uu joogo fii daari arqam ibn abil arqam wuu soo baxay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid waana islaamay waana rumeeyey islaamkiisa wuu ka qariyey hooyadiisa iyo dadkiisa isagoo markaas ka baqaya rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ayuu u soo dhuuman jiray wixii dacwada diinta ay hoos ka qaadan jiray markii dambeet waxaa arkay cuhmaan ibnu talxa oo reerkiisa banu cabdidaar ka mid ah isagoo tukanaya ayuu arkay cuhmaan ibnu talxana wuxuu u sheegay hooyadiisa iyo tolkiisa waa la qabtay muscab radia allahu tacaala canhu waa la xabisay isagoo maxbuus ayaa muddo ahaaday markii dambeeto wuxuu ilaahay nasiib u siiyey inuu ka mid noqdo dadkii muslimiinta ahaa u hijrooday ilaa ardi alxabasha alhijra aluulaa markii halkaasuu aaday muslimiintii oo soo laabtay ayuu la soo laabtay isagoo xaalkiisa isbeddelay oo xoogaha adkaaday noloshii iyo barwaaqadii ku jiray alimaam ibnu sacad raximahu allahu tacaala wuxuu werinaya kitaabkiisa adabaqaat alkubra curwat ibnu zubayr baa wuxuu leeyahay maalin anigoo la fadhiya cumar ibn cabdilcasiis raximahu llahu tacaala isagoo masaajidka dhisaya ayaa wuxuu ka sheekeeyey cumar ibn cabdilcasiis wuxuu yidhi maalinbaa waxaa soo qaabilay muscab ibn cumeyr daata yowmin nabigeen moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu la fadhiyey asxaabtiisa muscab markan wuxuu soo qaabilay isagoo maro yar markaas ay u xiran tahay oo la kabkabay oo markaas isbedelay oo ninkii dhallinyarada ahaa oo dharku quruxda badan oo xiran jiray ayaa markuu soo islaamay dhar aad u liita oo kabkaban ayuu xiran yahay isagana dhoqortiis oo isbedeshay wuxuu yidhi nebilaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiis markay arkeen nakasu ru'uusahum madaxyadooda ayay foorariyeen raxmatan lahu wiilkan dhallinyarada ah sida u barwaaqaysanaa iyo sida ilaahay dartiisa loogu ciqaabay isbeddelka ka muuqda markay arkeen way fiirin waayeen madax ayay foorariyeen laysa cindahum maa yuqayiruuna canhum mana haystaan waxay ka bedelaan nebiga ayuu salaamay nebigana calayhi salaatu wasalaam salaantii wuu ka qaaday markaasuu ammaanay wuxuu yidhi alxamdu lilaah liyaqliba addunyaa biahliha laqad ra'aytu haada wma bimakkata fatan min qurayshin ancama cinda abawayhi naciima minhu huma akhrajahu min dalika raghba fi alaakhirati fi xub illaahi wa rasuulih wuxuu yidhi waxaan arkay wiilkan dhallinyarada ah iyadoo magaalada maka aysan jirin nin dhallinyaro ah oo ka barwaaqo badan oo markaas hooyadiis iyo aabbihiisana aad ay u dhaqaalayn jireen kadibna maxaalkii sidaas ayuu noqday wuxuu ahaa muscab awalu safiirin arsalahu alrasuulu calayhi asalaatu wasalaam ila almadiina safiirkii ugu horreeyey oo magaalada madiina loo soo diray nebilaahi moxamed markuu soo hijrooday khasawaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu galay muscab uu ka qayb qaatay sanadkii saddexaad dagaalkii uxud markii lasoo aadayey wuxuu ka mid ahaa dadkii marmuuqiinta ahaa kaalintoodii ka qaatay muscab ibnu cumayr radia allahu tacaala canhu ilaahayna subxaanahu watacaala halkaas ayuu shahaado ku siiyey muscab saxaabadii muscab radia allahu tacaala canhu kaalintiis garanayay markay soo xasuustaan muscab radia allahu tacaala canhu saameyn weyn ayuu ku yeelan jiray albara ibni caazib oo saxaabadii reer madiine ka mid ayaa wuxuu yidhi awalu man qadima calayna min almuhaajiriin muscab ibnu cumayr oo qofka ugu horeeya oo muhaajiriinta noo yimid wuxuu ahaa muscab ibnu cumayr alimaamu albukhaari imaam muslim waxay soo saareen saxaabiga la yidhaahdo khabaab ibnu alarati radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi haajarnaa maca rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam naltamisu wajha allahi tacaala ilaahay dartiis ayaan u soo hijiroonay nebilaahi moxamed anagoo la socona oo ajar raadinayna fawaqaca ajrunaa cala allah wuxuu yidhi fa minna man maata walam ya'kul min ajrihi shay-a khabaab wuxuu leeyahay muhaajiriintii ilaahay dartiisa u soo hijirooday waxaa ka mid ah qof dhintay oo ajarkiisa waxba aan ka cunin minhum muscab ibnu cumayr radia allaahu canhu
بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء dadaalkii uu muscab ibnu cumeer ku bixiyey reer madiine ayaa noqday mid midho dhalay wuxuuna keenay isbeddel weyn oo markii dambe horseeday in islaamku guriguri ugu faafo magaalada aqbal xoogganna ay hesho dacwada xalqada xigta ee taxanahan ayaan ku eegi doonnaa natiijooyinka wax ku oolka ah iyo guulaha waaweyn ee lagu xaqiijiyey dadaaladaas
guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق